aad ayuu mahadsan yahay halkaasi aad ka dhagaysanayseen wararkaasina waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo jeedinaya wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiqafaar maxamed ibraahim oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada kuna nool magaalada istanbul ee dalka turkiga kusoo dhawo marka hore barnaamijka cabdiqafaar waa mahadsantaha ridwaan aad aad kaga mahad celinaa
waayahay dalka turkiga marka laga hadlayo waa dal inta badan ay yimaadaan dadka tahriibayaasha ah ee ka imanaya africa ama qaaradda asia dad badan oo soomaaliya oo dhalinyaro u badanna muddooyinkii ugu dambeeyey ayay dalkan ama sanadihii ugu dambeeyey waxay u imanayaan inay u tahriibaan ama ay gaaraan yurub si ay nolol uga helaan marka bal xaaladda guud ee dhalinyarada inta badan halkan u timaata tahriibka ee aada ka warhayso haddii aada warbixin kooban naga siiso ridwaan marka koowaad waa mahadsan tahay mid kale anaga haddaan aan ummadda soomaaliyeed wadankan turkiga opportunity badan maadaama isdhexgalna dadkooda iyo dowladooda dadka afar nooc ay u imaadaan dad caafimaad u yimaado iyo dad waxbarasho u yimaado iyo dad hantiilyaal oo ganacsi wadankan gashto iyo qolada afraad hadda ka hadlaysa oo ah tahriiblayaasha marka dhalinyarada badanaa future iyo tahriib iyo safaradaas maadaama yurub iyo waxaas dadka ay uga shekeeyaan markasta inuu dhankaas future oo ka jiro arrintaasi aad sheegtay way jirtaa waaya inta badan dalka turkiga waxaa u badan inta aan arkay dhalinyaro soomaaliyeed badankoodana halkan waxay u yimaadaan inay uga sii gudbaan dalalka kale ee yurub xaaladda guud ee tahriibayaasha markaad ka hadasho ka sokow siyaabaha kala duwan ee soomaalida halkan ay u timaado waxyaabaha ugu badan ee ku khasbaya inay tahriibaan maxaa kamid ay kula tahay walaa horta ridwaano maadaama wadankii hadda maanta wadan oo hadda kabacdi soo kabsamaayo uu yahay dhalinyarada ina badanaa waagii hore dadka asxaabtooda iyo dadka dhalinyarada xaafidal degnaayeen ee yurub ku noolaan jireen qofki waxaa leeyahay intii ma opportunity ma safar markasta waa ogtahay oo lagu ogoleen inaad diyaarad mise fiisi waxas dalkaadan ugu bixin waa iska dhib badan yahay wadooyin adagaa loo maraa dhibaatooyin badanaa loo kara qofki waxaa laga yaabaa meesha uu rabay iyo meesha laga dhadhiciyay inuu tago markuu tago inuusan niyad u heynin stress iyo depression oo ka qaada nolosha iyo wixii oo soo maray waayahay maalmihii ugu dambeeya lafteeda dad fara badan oo sodomeeyo gaaraya griiga uu dib ugu soo celiyay dalka turkiga oo laga yaabaa inay soomaali ka mid tahay laakiin intii aada dalkan ku noolayd oo aad ii sheegtay inay sagaal sano gaarayso halkan aad wax ku baratay dhacdooyinkii u yaabka badnaa ee aada la kulantay maxaa ka mid ah walaa horta ridwaanoo maanta dadkan dhalinyarada maanta shala ugu dambeysa soddon dad gaaraya lasoo celiyey waa iska ogtahay wadanka xaawaa dhalinyaradooda joogta dhan dad safarley u badanyihiin eight percent haddii la xisaabiyo sheekada ugu yaabku badan oo markasta qof istanbul oo ku nool ay qabsatana waxaa waaye qofka markuu yimaado inuu hal cisho barkinta madaxa dhigo habeen kalena isla wadada uu ku laabto asigoo dhibkii iyo silacii iyo rafaadkii wixii oo kasoo maray
waaya marka qaab noocee ah ayaa halkan uga baxaan ma dad mukhallasiina ayaa caawiya oo dariiqa ay marayaan u sahla ma qarash fara badan ay ku bixiyaan sidii ay ku gaari lahaayeen yurub haddii aada arrintaas faahfaahisa horta qarashaadka dadka ay ku safraan dadkan safarleeda ee horta waa qarashaad maanta qofkaas haddiisi oo maskaxdiisa mise fikradiisa dib uu isticmaalo wadankii ganacsi ku gali karo mise waxyaalo badan noloshiisa oo iskaga bedeli karaan oo ku qabsan karo marka muhaajiriinta oo istanbul ku noolna maadaama soomaali aysan ahayn muhaajiriin carabaa jirta bakistaaniyaa jiro afghanistan jiro marka dadka qaarna dhulkay ku maraan qaarna biyihay ku maraan laakiin labada dhinacba maanta qof soomaali ah makula tali lahaan marka dalka ilaahay nabad nooga dhigo waa gartay dadka tahriiba marka ka soko wiilasha gabdho soomaaliyeedna waa ay jiraan soomaaha oo qeybka tahriibka sax qeybta ugu badan gabdho u badan yihiin marka qofka wuxuu la murugoonaya waxaawaa gabdho soomaaliyeed oo maanta nin ajnabi horkacayo duurkaas iyo hawdkaas iyo biyahaas yani qofka soomaaliga maanta niyadiisa ma siinayso hadduu awoodi lahaa nolosha u wardaya noloka waasacsan uu soo hordhigi lahaa amisana
inta badan mukhalasiinta ka shaqeysa marka laga hadlayo tahriibka soomaaliduna qeyb ayay ka tahay soo maaha
haa soomaalidu qeyb bay ka tahay maadaama dadka ajaaniibtii waxaas iyo dadka safarleyda isku xidhaan laakiin badanaa hadda ummadeena soomaaliyeed maadaama qofka soomaaliga isdhahan qofkan uu kula goonaya safarkaaga ma dhamaystirayo badanaa waxay aadaan ajaaniib waa gartay ajaanibtaas marka dalalkay u dhasheen haddii tusaale ahaan aada la socoto arrimahaas horta ajaaniibtaas walaahi ridwanow waa iska dareemi kartaa dad mar muhaajiriin haddii yihiin qofka oo safrinayana waa qof experiences oo wadamadiisa dagaal wadamada laga soo ordiyay waxaas badanaa marka muhaajiriinta dadka safrisa waa dalalkan carabta iyo dalalkan bakistan afghanistan iyo dhankaas
waa garta marka wada shaqeyn waxaa jira ka dhexeeya mukhalasiinta ku nool istanbul iyo kuwa greega ku nool saxa aada iyo aad maxay kula tahay qiimaha inta badan laga qaado dadka marka laga hadlayo inay ka baxaan istanbul oo la geeyo athens haddiiba ay ku guuleystaan safarkaas tahriibka ah
qiyaas ahaan laba kun ilaa laba kun iyo shan boqol markay dadka dhulka marayaan dad waxaa jiro biyaha la marsiiyo ay xoogaa qiimo yar maadaama oo jasiiradaha griiga ilaa griiga ku ekaanayaan oo meeshaas iska dhiibaan dad waa jiraan oo ayagana maraakiib iyo waxaas raadsado marka walaahi ummadda soomaaliyeed mustaqbal fiican ilaah ugu bari ah meel kasta ay ku nool yihiin waayahay haddii ay dhacdo maadaama arrimaha dhallinyaradana aada ka shaqeyso soomaali badanna halkan ay degan yihiin dhibaatooyinka lasoo gudboonaada soomaalida gaar ahaan tahriibayaasha dib loo soo celiyo ma la caawiyaa
horta ridwano magaalada kunoolaa istanbul waxaa ka jira urur jaaliyada laho maanta qof haddii uu dhibaataysan yahay mise qof meel uu ku go-doonsan yahay caawiyo ummadda soomaaliyeedna meel kastay kunolin waa dad horta garab issiiyo marka jaaliyadda iyo ururka dhalinyarada ardayda ah maasha allah maanta qofaa isbitaal jiifa soomaaliya haddii la dhaho mise qofaa inta ku xayira mise qofaa inta xoog lagu haystaa dadka ugu horey wardaayihiin isku xir wuu ku jiraa magaalada waayahay xiliyo gaara maa jira oo tahriibka uu aada u badan yahay iyo xiliyo tahriibka uu yaryahay marka laga hadlayo qaboobaha iyo kuleylaha labadaas dhinac badanaa dadka marka loo fiiriyo samarkay jecel yihiin sababtoo waana xakeynayso qaboowihii dhulkii oo qoyan iyo wadadii oo baraf ah iyo roob ah iyo webiyadii oo buuxsamo iyo waterfallskii oo biyihii kasoo daato marka qofka soomaaliga ma aaminsani in xilliga qaboobaha ah si nafsiyan uu baxayo safar
waaya markii hore adiga dalkan maxaad u timid maadaama hadda sagaal sannadood aada joogtid ma arday ma ardaynimaad ku timid marka kuwa wadanka imaanaya waxay labada kun iyo labaiyo tobankii ardayda soomaaliyeed ee lagu bilaabaya dugsi saraa kamid ahay kabacdi jaamacadeeda inta iga dhamaato wax kasoo barta gool blacks iyo ku agyaalo marka ardayda ugu horeeya lagu bilaabaya wadanka ahay
waa gartay waxaa kalooad ii sheegtay inaad hadda kamid tahay dadka af soomaaliga iyo af turkiga isku turjuma somaa aada iyo aad maadaama oo dadka soomaaliyeed hadeertaan wadankan loo wada imaanayo deegaan iyo ganacsi iyo nolol haddee naqatobo waxaa marka waa lis caawiya dhanka luuqada iyo dhanka xarumaha dowladda hadday ahaan lehed waaya waxyaabo maadaama wax badan oo khibrada aada leedahay marka laga hadlayo inta aada joogtay dalkan fursado aada isleedahay dhalinyarada qaarkood waa ay ka faa-iideysan karaan dhinaca shaqada haddii ay noqoto dhinaca waxbarashada haddii ay noqoto maxaa ka mid ah
walaa horta ridwano maanta wadankan waa hadda wadan indhahaas oo kala qaadaya adduunka haddii loo fiiriyo waagii hore dadka soomaaliyeed china dubai iyo kenya ganacsi aada jireen hadda ganacsigooda dadkan wuu soo xoogeysanaa aniga shaqsi ahaan maadaama inta muddo badan aa ku noolaana waxaa aaminsanahay labada sanaad kabacda soo socta in wadankan uu ganacsigiisa cirka gali doono marka qof kastoo soomaaliya oo ganacsada ee mise hantiile hantiino wadan oo kastoo rabo waa xilli ugu fiican fursad ka sameyn kara wadankan
waayahay adiga intii aada dalkan ku sugneed ee aada waxbaranaysay waxyaabaha aada turkiga ku jeclaatay maxaa ka mid ah
wallaahi horta haddii oo loo fiiriyo ajaaniibta siiba gaar ahaan soomaalida waa turkida waa dad soomaalida iska jecel oo iska maxabeysto anagana walaalahoodan ahnay maadaama adduunka naga sii jeeda inoo soo jeestayna waqtina siiyan kalgacayl iyo xubina noo muujiyaan
waa gartay dhinaca marka la fiiriyo maalmihii ugu dambeeyey dad soomaaliya waxaan arkay laqaqabanayay marka arrimahaas dhibaato intee lagay ku hayaan soomaalida aan sharciga haysanin ama iqaamadii ay ka dhacday arimahaas arrimahaas arrimahaas dhibaatooyin iyo arrimahaas dhibaatooyin dhibaatooyinka sharciyadii waxaase sheego sidan waa jiraan marka hadda aniga maadaama oo xarumaha dowladda iyo dhanka luqada de ahaan le dadka aan caawino luqada aqoonin mise dadka wadanka ku cusub waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda ku howl jirna waxaa waaye maadaama qofka sharci uusan haysanin wadankiina uu ka yimid waxaa laga yaabaa qofka isbitaal as u yimid isbitaal uu ku jiro fiisihii oo ka dhacay marka dadkaasoo kale xuquuqdooda u hadalnaa marka wax problem hadirtaan dadka turkiyada oo soomaalida ay ku qabaan oo gaar ah ma jiro waayah cabdikafaar aad baa umahadsantaha ugu dambeyn maxaad kula talin lahayd soomaalida halkan ku sugan gaar ahaan dhalinyarada inta badan tahriibta
walaahi ridwaano wax kula tali lahayo ummadda soomaaliyeed istanbul ku nool khaasatan dhalinyarada in maskaxdooda dib u celiyaan wadooyinkan khatarta iyo dhibkaana ka waantoobaan
aada iyo aad baa ugu mahadsantaha waqtiga amaasata braad intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdikafaar maxamed ibraahim oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada inta mar kale aynu kulmi doona hadduu eebbaha wadda la hidmo waa ridwaan xaajo idinleenabad
ridwaan xaaji cabdiweli aad iyo aad ayuu umahadsan yahay barnaamijkaasi martida mikrofonkana asaga ayaa nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseena waa washington